jamhuuriyad somalia halkaas ka dhaafla laanta af soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan war wixii dalkii daafaca caalanka naga soo gaaray waxaana la diyaara saaxiibkee maxamed deeq cabdidiirshe mahadsaned khadar cali nuur bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo muqdisho golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa meel mariyay xisaab xirka miisaaniyadda dowladda sanadkii labada kun lix iyo tobanka waxaana ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka labada kun toban iyo toddobada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ugu sarreeya ciidanka garambieriga talyaaniga iyagoo ka wada hadlay dardargelinta tababarada ay siinayaan ciidanka dowladda dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeya ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo maleeshiyaad xiriira leh alqaacida iyo daacish ayaa ka dhacay tuulada af urur oo ka tirsan gobolka bari madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer ku tegay dhismo cusub oo xabsiga oo laga hirgelinayo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kulan looga hadlayay tayeynta iyo xoojinta laamaha amniga gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho wararka caalamkana waxaa u dooroon doorashooyin xilligoodi laga soo hormariyey oo ka bilowday waddanka ingiriiska waa sideedda bisha juun sanadka labada kun toban iyo toddobada intaana waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada warkan idinkugu hayo haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa meel mariyey xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii labada kun toban iyo lixda waxaana ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka labada kun toban iyo toddobada warkaas waxaa noo faahfaahinaysa nasra bashiir cali
miisaaniyada dowladda ee sanadka laba kun toddobiyo tobanka oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa waxaa maantay cod aqlabiyad leh ku meelmariyey golaha wasiirada soomaaliya taa oo gaaraysa laba boqol afartan iyo lix milyan oo dollarka maraykanka ah iyagoo sidoo kale meel mariyey xisaab xirka miisaaniyadii dowladda ee sanadkii laba kun lix iyo tobankii kulanka golaha wasiirada uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa warbixino looga dhageystay dhammaan xubnaha golaha wasiirada iyagoo soo dhoweeyay go-aankii golaha wasiirada hindiya ay ku meel mariyeen heshiiskii dowladda soomaaliya ay la gashay dalkaasi oo la xiriiray in la isdhaafsado maxaabiista labada dowladood taa oo fursad siinaysa dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku xidhan xabsiyada waddanka hindiya wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa golaha wasiirada u soo bandhigay manhajka waxbarashada dalka sida warbaahinta u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yunis xirka miisaaniyadda waana laysku raacay oo guluhu waa isku raacay in la ansixiyo in la ansixiyo maaragtay xisaab xirkii labadii kun iyo lix iyo tobankii laba qof baa diiday laakiin inta kale way ansixiyeen waxaa kale oo qodobada ugu waaweyn oo iyagana lagu soo qaatay miisaaniyadda ama lixda bilood ee ka dhiman labada kun iyo toddobiyo tobanka gulahu wuu ansixiyey isagana markaas miisaaniyaddaas labada kun iyo toddobiyo tobanka ee la ansixiyey kulley waxaa la horgeyn doonaa golaha shacabka way u gudbi doontaa laakiin dhinaca wasiirada waa la ansixiyey waana la isku raacay lix iyo labaatankii wasiir ee golaha fadhiyey way way isku raaceen waxaa kale oo warbixino laga dhegaystay wasiirka wasaaradda caafimaadka oo iyaduna warbixin laga dhegaystay waxay noo sheegtay in ay waddanka turkigaynu walaalahanahay uu noogu deeqay afar iyo labaatan tan oo dawooyin ah oo hadda soo socda oo maaragtay ra-iisul wasaaruhuna wuxuu sheegay in maaragtay gobolka togdheer oo maaragtay ay dad badan uushoon ku dhacay in maaragtay iyagana wixii laga siinayo laga siiyo waxa kale oo isagana maaragtay uu soo bandhigay wasiirka waxbarashadu manhajka cusub ee waxbarashada qaranka kaasuu isbuuca dambe keeni doono haddii ilaahay yidhaahdo maaragtay si cod loogu qaado miisaaniyada dowladda ee sanadka laba kun toddobiiyo tobanka ay maantay ansixiyeen golaha wasiirada miisaaniyada dowladda ee sanadka laba kun toddobiiyo tobanka ay maantay meel mariyeen golaha wasiirada ayaa waxaa loo gudbin doonaa sida ku cad dastuurka ku-meel gaarka ee dalka xubnaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo leh ogolaanshaha ugu dambeeya si ay u noqoto miisaaniyad rasmi ah oo dowladdu ay ku shaqayso
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ugu sarreeya ciidanka sida gaarka u tababaran ee talyaaniga la yidhaahdo krembieriga waxaana ay ka wada hadleen tababarsiinta ciidanka dowladda soomaaliya cabdulaahi axmed kulmiy ayaa warkaasi noo haya taliyaha guud ee ciidanka gaarka u tababaran ee dalka talyaaniga tolya dalesete oo muqdisho soo gaaray si uu indhihiisa ugu arko oo uu qiimeeyo horumarka dowladda ku samaysay dhismaha iyo tayeenta ciidankiiska soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidanka talyaaniga wuxuuna ugu mahadceliyey taageerada dowladda talyaaniga ee siisa soomaaliya gaar ahaan tababarka ciidanka booliiska isagoo ku booriyey inay labalaabaan dhismaha iyo qalabeynta ciidanka booliiska oo talyaaniga soomaaliya gacanka siiya kulanka uu ra-iisul wasaare kheyre la yeeshay taliyaha booliiska waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiirka amniga iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo goobjoog ka ahaa kulanka ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in taliyaha uu ballanqaaday inay dowladda talyaaniga xoojin doonto dhismaha iyagoona qalabeynaya ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha nagu soo booqday jenaraal tulio dalsete oo ah taliyaha xooga sida qaaska loo tababaray ee talyaaniga ama loo yaqaano carabinieri ujeedadiisuna ay ahayd inuu soomaaliya soo arko isagoo rabay inuu ciidanka booliiska soomaaliyeed xaaladooda waxay ku sugan yihiin soo arko shalay asaga iyo generaal saacid oo taliyaha booliiska soomaaliyeed ayaa waxay tababar ugu soo xireen ciidamo loo soo tababarayo soomaaliya jabuuti ugu soo xiray marka wuxuu rabay inuu ka faa'idaysto fursadda maadaama uu east africa uu joogo inuu yimaado soomaaliya waxaana jirta in generaalkaas ciidamada qaaska ah madaxda ah inuu ay dhowr qof oo soomaali ah ay waagii hore iskoolada isla dhigan jireen ama ciidamada isla ahaayeen marka hadal uu ka maqlay soomaaliya iyo sheekooyinka ka maqli jiray daraaddeed ayuu u yimid soomaaliya inuu xaaladan ogaado wuxuu soo booqday akademiyada generaal kahiye si uu usoo arko tababarka meesha ka socda kadibna xafiiska ayuu nagu soo booqday aniga iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka amniga oo meesha ku sugnaa warbixin kooban buu naga siiyey waxyaala ay ka damacsan yihiin inay ku sameeyaan ay ka sameeyaan ciidamada soomaaliya caawinaadda ay u hayaan oo ku salaysan xiriirka taariikhiga ee soomaaliya iyo talyaaniga ka dhexeeya cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho dagaal geystii khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac u dhexeeya ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo maleeshiyada xiriiro leh kooxda daacish ayaa ka dhacay tuulada buurafur oo ka tirsan gobolka bari warkaasi waxaa noo soo diray maxamed muuse tarsan
hiirtii waaberi ee saakay ayay ahayd markii kooxda al-shabaab weerar dhanka dhulka kusoo qaaday saldhig ciidan oo ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanka afurur ee buraleyda galgala sida aan wararka ku helayno al-shabaab ayaa weerarkan fulisay waxyar ka hor uun xilligii salaada subax waxaana halkaasi ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinaca waxaa goor sii horreysay deegaanka afrur gaaray ciidamadii ugu horreeyey oo gurmada wararka soo gaaraya warqabadka warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegaya in la gubay gawaari iyo guryo dadkii shacabka ahaa ee tuuladaasi deganaa ayaa lasoo sheegayaa inay u baxsadeen buuraha ku teedsan deegaanka afurur inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay deegaankaasi haddana waxaa warar goor dhoweedna soo gaaray ay sheegayaan in dagaalka uu ku geeriyooday taliyo lagu naanayso tusbaxle oo caan ka ahaa deegaanada puntland weli puntland kama aysan hadlin inta uu leegyahay dagaalka ka dhacay deegaanka afurur ee gobolka bari lamana oga khasaaraha dhabta ee soo gaaray labada dhinac muddo ku dhow toddoba sano ayay puntland dagaal kula jirtay maleeshiyaadka al-shabaab ee ku dhuumalaysanaya buuraleyda galgala waxaana xusid mudan in dagaallo horey u dhacay ay puntland guulo ka gaartay maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka soomaaliya boosaaso
haddaba dhinaca kale wasiirka amniga dowlad goboleedka puntland cabdi cali xirsi qarjab oo ku hal- kula hadlay warbaahinta magaalada garoowe ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalkaasi ka dhacay deegaanka af urur oo ka tirsan gobolka bari
shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada afurur ee soona galgala oo nimankii sharwadayaasha ah ay soo weerareen oo halkaa ay yimaadeen halkaasna ciidamada dowladdu ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha ee, wararkana ay hadda dhigeen waxaanu layna ciidan intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg baan geysanay Ee, waxa ay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba odayaal haween caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo oo mu- cusbitaalada la keenay ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha rabadaan oo barakaysan ee dadku cibaadaysanaya dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah waxa weye ciidanka dowladda puntland weligiisna way iska difaaci jiray haddana way iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladdu hadda inay ku daba jiraan waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo si maaragtay dhaqsaa in loosoo afjari doono bisha ramadaan waxaan kaloo u sheegaynaa dhammaan ciidamada puntland meel kastoo joogaan inay u diyaargaroobaan nimankaas sharwadayaasha ah oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan kuu sheegaa meel kasta maaragtay kasoo gelaya xadadka puntland qodob kalaan waxaan rabaa inaan ku darsado oo ee amniga guud ee puntland ee aan ku darsado iyadana dadweynaha reer puntland waxaan leenahay nimankaa sharwadayaasha ahi mar walba waxay dhibaataynayaan ma aha ciidanka dowladda mana aha madaxda dowladda waxay dhibaataynayaan maatada dadweynaha reer puntland ee kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda kahor waxay yidhaahdeen xaggee qaraxa u wadaan baa qarax waxay yidhahdeen meesha dadku ugu badan yahay ama suuqa ha ahaato ama cusbitaal ha ahaato ama hoteel ha ahaato ama iskuul ha ahaato mar walba meesha dhiigga dadka muslimiinta ugu badan yahay
kulan looga hadlayay sidii ilaamaha ammaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada uga wada shaqayn lahaayeen sugidda nabadgelyada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho warkaas waxaa noo hayaa nuur siciid tahliil
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabit cabdi maxamed ayaa shir gudoominayay kulan ay isugu yimaadeen guddiga golaha amniga gobolka banaadir kaasoo looga hadlayay horumarka amni ee ka jira magaalada muqdisho iyo guulaha ay dhinaca amniga ka gaareen ciidamada isku dhafka ah loo xilsaaray xasilinta caasimadda kulanka intuu socday ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha laamaha amniga gobolka banaadir saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyadoo kulanka intuu socday la isugu soo hadal qaaday sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda iyo sidoo kale in dadka shacabka si raxmad leh loogu khidmeeyo dhanka kale marka uu kulanka soo idlaaday ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabit cabdi maxamed waxa uu kulan gaara la qaatay gudoomiyaasha toddobiyi tobanka degme ee gobolka banaadir isagoo kala hadlay in ay la shaqeeyaan ciidamada xasilinta caasimadda iyo saraakiishooda waxaana kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka banaadir kulanka marka uu soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee gobolka banaadir mudane saalax sheekh maxamed shir ay isugu yimaadeen ah, ah, guddiga nabadgelyada ee ee banaadir waa shir eh, sitabaan kastaba maalin dhaca waxaana looga hadlaa hadba wixii dhacay eh, eh, wiigil soo dhaaf Eh, maanta eh, wiig eh, sitabaanan caadi ahayn oo ahay oo waxaa socday howlgal oo- oo- oo hubka dhigista magaalada muqdisho iyo agaarkeeda waxaan ka hadalnaa markaa arrimaha khuseeya arri- eh, hubka dhigisti Eh, waxaa dadka ka soo qayb galay go-aan ku gaareen in inay si fiican u socoto oo horumar aan la filayn eh, uu ka dhacay oo sidii loogu talagalay si ka fiican dadweynuhu oo marka hore xoogaa eh, i- xoogaa dhibsanayeen hadda aada moodo inay in wax inay eh, wixii ka soo baxay ay aada ugu riyaaqeen haddana meeshaas laga sii wadi doono Eh, wa- waxaa kaloon ka wada hadalnay eh, caqabadaha jiray iyo waxyaabihii waaweynaaye ee ka dhacay laakiin isku soo duuduuba waxay noqotay mid eh, shirkeenu shir eh, eh, aad la isugu eh, raacay in in eh, howlgalkaas uu si wanaagsan u socdo nuur saciid taaliil raadio iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer ku tegay dhismaha xabsi cusub oo laga hirgelinayo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug isagoo dhinaca kale ku baaqay bulshada ku nool magaaladaas inay ka qayb qaataan nabadgelyada warkaas waxaa gaalkacyo nooga soo dirtay safiya sheekh cali
xabsigan laga hirgelinayo duleedka koonfureed ee magaalada gaalkacyo oo baaxad ahaan ku fadhiyo dhul dhan shan boqol oo mitir oo isku wareega ayaa maanta waxaa kormeer ku tegay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaafa kormeerka madaxweynaha uu maanta ku tegay dhismaha qabyada ee xabsiga loogu talagalay in lagu xiro dadka gala dembiyada kala duwan waxaa ku helinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaali doono dhammaystirka xabsigaani si loo helo meel lagu ilaaliyo dadka gala dembiyada meeshaanna waa meel loo baahan yahay ninka tuugga iyo qaatilka iyo kuwa dadka wax halleeyo o dhan inay ka naxaan maxkamaddii degdeg baan u keenaynaa weyba taallaaye degdeg baa loo qalabaynaya loo habayn doonaa xabsigana sida ugu dhaqsaha badan waa dhammaystiraynaa lixda biloodoo soo socota waxaan jecel lahay meeshaan inay dhammaato si loogu helo meel lagu ciqaabo dadka dembiilayaasha ah kuwo badan baa naga xayiran odda reer galmudug ah boosaaso ku xiran berbere ku xiran meel walba ku xiran meelaha waxaa loo geeyey wax kale maahee waa xabsi la'aan weeye galmudug xabsi boolice station dhaabsan ma laha saddex biloodna dad ma xirto waxaasina dowladnimo ma aha wax dowladnimo noqonayana maaha madaxweynaha ayaa sidoo kale bulshada deegaanka ugu baaqay in ay maamulka la shaqeeyaan si loo gaaro horumar iyo nabadgelyo waa in aan ku talagallaa ku tillaabsannaa maanta laga bilaabo inaan u gudubno inaan waxqabsanno tuugada iska qabanno dembiilayaasha iska qabanno si nabad loo helo oo nabad loo gaaro ilaahay nabad hana gaarsiiyo waxaan ku soo gunaanadaya hadalkayga oo aan maaragtay ugu baaqaya dadka oo dhan waxyaalaha noocaasoo kale inay kaalin ka qaataan xabsigan waxaa dhisay reer mudug reer gaalka ayaa dhisay waxaan aada u rajaynayaa in ayaga ayaga laftoodii weli kaalintoodii kama bixin uma hayno xoolo kale hanti kale wixii kale aan ku taakulayn karna waa ku taakulaynaynaa ayagana waxaan ka codsanaynaa inay kaamilaan oo dhammaystiraan xabsigaan dhanka kale war-saxaafeed maanta ka soo baxay madaxtooyada galmudug ayaa lagu cambaareeyey weerar al-shabaab xal ay ku qaadeen fariisin ciidanka puntland ay ku lahaayeen deegaanka af urur ee gobolka bari war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay ka xun tahay weerarkaasi islamarkaana loo baahan yahay in maamulada galmudug iyo puntland ay iska kaashadaan la dagaalanka ururka al-shabaab safiya sheekh cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed
wararka caalamka waxaa u dooroon dadweynaha wadanka britain ayaa u dareeray doorashada guud oo dalkaasi ka dhacaysa taasi oo ah mid xilligeeda laga soo hormariyey doorashada guud ee ka dhacaysa guud ahaan dalka britain waxaa isku diiwaan geliyey afartan iyo toddoba milyan oo qof oo codbixiyaala kuwaasi oo sanduuq la dhigay goobo kala duwan oo gaaraya ilaa afartan kun oo sanduuq codkooda ku dhiibanaya ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa saddex bil iyo toddobaad ka hor waxa ay ku dhawaaqday doorasho xilligeedii laga soo hormariyey taasi oo haatan bilaabatay sanaqda codbixinta waxaa laga dareemayaa inay aada cariiri u yihiin waxaana ay furnaan doonaan ilaa tobanka fiidkii ee caawa waxaa la filaya natiijada in lagu dhawaaqo ilaa beri oo jimca gelinka hore warkii caalamkood ka socoteen raadiyo muqdisho inta ayaan kusoo gabangabeynayaa cadiwsagana waxay ka heli karaan raadiyo muqdisho dot net warkan warka xiga waa diirsheeh ramadaan kariim